taliyaha saldhigga degmada xudura oo shir jaraa-id ku qabtay xafiiskiisa ayaa awaamiir ka soo saaray mootafa konta habeenkii ka shaqaysa degmada si loo yareeyo saxmadda iyo jaamka ka jira waddooyinka magaalada mootafe konta ayaa kusoo badanaysa magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool taasi oo inta badan ay dhibaato kala kulmaan haweenka ku safra kuwaasi oo ay wadaan carruur yaryara taliyaha saldhigga degmada xudur laba xidigle aadan wardheere ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka awaamiirta ugu soo saareen mootafe konta shirka jaraa-id waliba ku qadan noqdaan xaalad oo qisboonati degmada xudur gaar ahaan agaaradii ee waliba onikomonati ayaa ku qadan noqdaan waliba ka saabsan yahay mootooyinkan lamaluwaadleyda oo ka kooyo safarada degmada xudur hagalow kontaroolada agaaradan ka kooyo kontaroolada hagalow siisiin ogdiin mootooyinka lamaluwaadleyda orda ee okoor ku kooya magaalada maamul weyn kuatanta gudahan galan ee kontaroole laha dhakada ee ganacsatada ee waliba lambalaay fado kasheendhadoy lamayo ganacsi lamba suwaan safarsade lama alaab kasheendhada lama shaksi aqaqaad waliba ee shaks amni ahaan maduun anfiirin waliba laguma mnuucinti gudaha galan maadaama maamulka iyo arrimaha bulshada iyo degmada iyo mas-uuliinta amniga lagu taladi anti handhaafna kontaroole iyo marka saasa hayti markii hor ilaa tan saadleeta marka saas awdeed waliba goobtan abasho ee mas-uuliinta iyo ulmaada bulshada abashaan aan ku gudbiyeen anti mootooyinkii lamaluwaadleytii waliba walo aan kafay lahayn magaalo deegaanka aan kafay lahayn mas-uulnimadan aan kafay lahayn ganacsatanimadan aan kafay lahayn oo waliba liin aragay oo ka shagaysado hayan iyaal yaryar anti liin dhiibi balaan oo laha ka qaadaw oo mootooyinka lamaluwaadleyta balaan sida bilaamood afar bilaamood laha qaadaw oo deegaanada ka dhadhow magaalada hudur laha ku qaadaw hudur lahan qaadaw awdeed madii macnaha la kaaraysa diindateegn aan kafay lahayn mas-uulnimadan aan kafay lahayn keer mas-uulnimada eta marka awdeed madii la aragay ammaanka waliba ciidamada ammaanka waliba aan sheegnay anti mootooyinkaas lamaluwaadleyta ee lankasta oo balaan ee haka qaada saaranta la araga anti laha qobada oo lahan gudbi saldhag lahan gudbi walaay sharciga waafsiiyo midaas kubaad lala tiirsado waliba aan ku digaanay orta maadadkooda waliba ku digaanay mootooyinkan lamaluwaadleyta ee anti lahan ka qaadna balaanta oo lanka safareyd oo ka saardaas oo magaalada deegaanada andhadhow oo aan ka safarayan anti laku mamnuuco oo saas mas-uulnimada ka saabsanta unan aragnay waliba anka baaqana horta maadada koowaad antiyoo lakumamnu ankorno dad kale mootooyinka waalidiinta ayaalka mootooyinkan dhiibaw dadka mootooyinka le waliba anku odsadaan horta maadada koowaad antilahansaarna mootooyinkaasay ku luwaantuwaan waanu kula hadlan oo iyaalka yaryaro mootooyinka lahan dhiibaw tramtol ka dhamaw oo balaanta laha saaraw oo balaanta hijaabka qabto mada waliba hijaab shiwa anka duubsamee mado mas-uulnimadaiyo galaasa mado diindateeg ma ogol saas aawadeed waliba kusaan horta dadka waalidiintle dadka waalidiinta iyaalkaas dhali mase dadka mootooyinka le anti kula hadlan